تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanoo wanaagsan ikhyaare idilkiinba meel walibo aad nagala socotaan ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba goortan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegi doonnaa sida hanti iyo horumar dhaqaale looga samayn karo beeraha iyo sida soomaalidu aysan ugu baraarugsanayn iyo dalagyada laga faa'iidi karo xilliyadan kuleelaha ah ee dhaqaalaha badan laga heli karo oo qaruhuba ka mid yahay halkaad naga dhegaysanaysaan waa andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب waa hagaag waxyaabaha sida dhow looga hodmi karo gudaha soomaaliya waxaa ka mid ah maalgashiga beeraha iyo xoolaha kuwaasi oo sidoo kale ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ee waddankeenna beeraha haddii looga faa'iidaysto sida ugu wanaagsan ee la jaanqaadaysa tiknolojiyadda casriga ah waxay dammaanad qaadi karaan mustaqbal dhaqaale oo wanaagsan ganacsiga beeraha soomaaliya waa tiir dhaqaale oo muhiim ah ha yeeshee aysan ku baraarugsanayn in badan oo bulshadeenna ka mid ah soomaalida badi markay doonayaan inay ganacsi bilaabaan kuma ay soo dhacayso inay maalgashtaan beeraha iyo xoolaha wuxuuna boqolkiiba siddeetan ganacsiga soomaalidu yahay in wax la soo iibiyo kadibna la sii iibiyo ganacsiga beeraha haddii la xoojiyo xitaa waxa uu noqon karaa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee lagu kobcin karo dhaqaalaha waddankeenna shaqa abuurna loogu samayn karo dhallinyaradeenna ee badaha ku dhammaanaysa iyagoo u socda inay xamaali iyo xoogsato ka noqdaan waddamo shisheeye oo gaalo u badan inkastoo mararka qaar ay dhici karaan aafooyin aan xisaabta lagu darsan haddana ganacsiga beeraha waxa uu safka hore kaga jiraa waxyaabaha faa'iidooyinka boqolkiiba boqolka ah laga samayn karo iyadoo wakhtiguna aan sannad ka badnayn barbaroni Mhm.
dheyl ma loo isticmaalaa aad iyo aad hal hektar qofka iibsado ee ceel fiican haysta ee irrigation systemka saarta anaa waxaa u ballan qaadaya laba iyo toban kun oo door inuu lixda bilood ka helo waaw caadi maaha laba iyo toban kun oo door inuu ka helo barbaroni waa shay yar oo caadi ah oo Maalinle ah.
waxaa la yidhahdo maalinle ah loo soo saari karo anaa qofka usoo ballanqa- anaa u ballan qaadayo Waa- waa- marka waa- shaqada kala yimaado dadka qaar waxay Mm.
yidhaahdaan warnimo waalantaada fursadan ganacsi haddaad og tahay oo saasaasta maxaa dadku ma kusheegaya qarsatin.
ma qarsatid Aad iyo aad.
laakiin war aniga iyo shan boqol oo kun oo qof haddii magaaladan timaado ma awoodi karno in In- magaalada in- inaa- inaa kaa inaan qarsato.
wadanka kaafino Waa sax.
ya fursadaha ugu waaweyn ee wadankan dadka haysta waxaa kamid ah webiga jubba kasoo bilow gedo ilaa maxaa la yidhaahdaa eh, jubbooyinka Mhm.
Eh, webiga jubba wuxuu ku fiicanya sanadkii oo dhan ma go'o ma go'a okay sanadkii oo dhan biyihiisu waa soo taagan yihiin laakiin waxa xanuun kale waxaa waaye wax soo saarkiisu iskaba dhaaf soomaali kale Mm.
jubbooyinka kuma kaafin karaayo kuma filna wax kalen maaha dadkiyaa la la'ya fursadan meeshan taalla ayaa dadka ka indhexeran yihiin marka ee, waa sababta aan miidiya uga hadlayno maxaa la yidhahdaa wacyigelinta iyo wacyigelinta saa sababtay muhiim u taha waa haddaba ma suuragal baa in muddo lix bilood ah labiyo toban kun oo dollar laga sameeyo beer weliba dhuul aad u yar sidayse arrintaas suuragal ku noqon kartaa arrintan ayaan baaritaan ugu dhaqaaqay waxaana xaqiiqsaday inay suuragal noqon karto waa haddii qofku ay wax waliba u saxan yihiin sida cilmiga dhulka iyo biyaha wiil dhallinyaro ah oo beer barbarooni ah ka sameeyey magaalada muqdisho ayaa sheegay in iyadoo beertiisu ay weli tahay caracad oo aan dhoobey ahayn haddana lacag ka badan labi-iyo toban kun oo dollar uu ka samayn karo muddo lix bilood ah inkastoo xilligan ay tahay wakhti qudaartu ay qaali tahay maadaama lagu jiro xilli omos iyo abaar ah
Ee, barbaroonigan wuxuu ka baxaanaya saddex bilood waa hal bilood waa een, baarbaarantii ndersiga ayuu ku jiraa markii la tilaalina waa laba bilood ayaa macnaha dhulku ku jiraadaa bishii saddexaad ayaa guriin laga bilaaba saddex bilood markii la dhaafo barbarooniga horta wax weyn ayaa laga faa'iidaa markuu ilaahay macnaa oo ku toosiyo waxaa waaye saddex bilood markaas laga jiro waxaa la gurtaa toddoba bilood mise sideed bilood Ee, inta u muhiimsan oo bilood la guran karaa waa shan bilood Ee, inta macnaa wax lagu guraayo laakiin macnaa wax fiican aan laga qaadin oo mirihiis yaraadaan misna oo hadduu shan boqol bixi jiray oo macnaa kasoo hoos ah midday kun bixi jiray kasoo hoos ahna ee wax lagu gurin karana sideed bilood sagaal bilood ilaa toban bilood waa alxamdulilah barbarooni horta saasoo uu macnaha uu fina- u wanaagsan yahay oo u fiican yahay geedaha meesha ku yaallo waa ujeedaa wixii saarsaaran waa hadda kiiladiisina waa hal dollar dhibic saddexa maraysaa bertan waxaa laga qaadaa lix kiilo lix boqol kiilo ayaa laga qaadanaya bertan lix boqol kiilo ayaa laga qaadaa alxamdulilah qaybta hadda lixda boqol laga qaado waa qayb aad iyo aad u yar laakiin alxamdulilah wax soo saarkiisina aad u fiican yahay waay.
waxaa waxaa markaad meeshaas ka fahnay in hadda lix boqol oo kiilo marka laga qaado hal dhibic saddex lagu dhufto todoba boqol iyo siddeetan doollar isbuucii la shaqeeyo afar afar isbuuc oo bishaa ku dhufo inta la shaqeyn karo kuley waa arkaysaa haddii haddaba toddoba boqol iyo siddeetan dollar lagu dhufto afar toddobaad waxay bishii beertaasi soo saari kartaa saddex kun boqol iyo labaatan dollar haddii lix bilood lagu dhuftana waxay lacagtaasi noqonaysaa siddeed iyo toban kun toddoba boqol iyo labaatan dollar waana dhaqaale aad u badan oo badi aan laga helin ganacsiyada kale ee soomaalidu ay ku badan yihiin xitaa haddii lagu dhufto keliya hal dollar oo lix boqol oo kiilo la soo saaro toddobaadkii waa lix boqol oo dollar haddii afar toddobaad oo bil ah lagu dhuftana waa laba kun iyo afar boqol oo dollar haddii lix bilood lagu dhuftana waa toban iyo afar kun iyo afar boqol oo dollar iyadoo weliba barbarooniga la guran karo muddo sagaal bilood oo xidhiir ah sababaha ganacsiga beeraha ee soomaalida ka dhigaysa mid ku naalooda mudnaantan gaarka ah dhaqaalahan badanna looga heli karo ayaa waxay tahay in soomaalidu aanay gaarin isku filnaan dhanka cuntada ah iyadoo kororka dadka soomaaliyeedna lagu sheego mid xawli ah iyo in ku dhowaad boqolkiiba sagaashan waxyaabaha la quuto ee waddankeenna laga keeno waddamada dibadda ah keliya ma ahan in waddankeenna dibadda looga keeno waxyaabaha quutuldaruuriga ah ee sidoo kale waxaa dibadda laynooga keenaa midhaha iyo khudaarta oo ka mid ah waxyaabaha ugu sahlan ee la beerto
marka maalin maalmaha ka mid anigoo suuqa jooga ayaa waxaa arkay ee, yaanyo ka buuxda karatoon aad u badan kartoonka kartoon nidaamsan maama iibinaysa marka waxaan ku iri maama maxaa dadku ku qasbay inay kasoo shibeen kartoon marka iyadaa waxay igu tiri oryaanyadan anaga dalbanay oo kenyan ka keena ethoobian Ethoobian ka keena waxay tiri hadda anigaa dalbaday ethoobian ka soo qaaday waxaan keenay ta hargeysa hargeysa laga soo qaaday gaalkacay timid gaalkacayaa laga soo qaaday xamarsaas ku timid
bismillah waa yaaya safar dheer soo gashay marka yaanyadaan cunayna oo safar soo gasho waay. waxaa cajiiba marka yaanyada daraasaynin sameeyey waxaan ba ogaanayaa yaanyada gaalkacyo taalla iyo tan bunsho taalla tan gaalkacya raqiisan sababtoo ah ethoobiya noogu dhowda okay muqdisho markii la joogo sax ethoobiya muqdisho iyo gaalkacay gaalkacay nooga dhow marka saarti dhulbeerada ugu dhowow markaa saarift ha laakiin haddii aan wax aadan soo saari karin Had- agtaada qi- maxaa la yidhahdaa sax waay gobol kale kaa raqaysanaan karo waddan Sax kale waa.
kaaga dhow yaanyada aan maalin walba cunno maxaa ka timaada etoobiya tusaale ahaan si kale haddaan kugu dhiga labada kun iyo sagaaliyo tobankii xilligaan soo galay labada kun sagaaliyo tobankii markaa xilliga soo galaya khajaarka iyo ayadan dibadda ka imaanaya laakiin maanta dadku waxay gaareen in khajaarka waddanka laga soo wada saari karo oo isku filnaan kara isku filnaansha halkaas laga gaaray Mhm.
laakiin yaanyada yaran isticmaalayno ee guri kasta subax walba laga isticmaalo waxaan aaminsanahay ten percent sooma saarno inta kale dibadday ka timaadaa
in soomaaliya khudaar dibadda looga keeno waxay sheegaysaa in waddanka ay weli ka furan tahay fursad dhaqaale oo dhanka beeraha ah sidaa darteed qofka dalag waliba oo uu soo saaro ayuu lacag badan ka samayn karaa dalagyada lacagta ugu badan laga sameeyo ee soomaaliya gaar ahaan xilliyada sidan oo kale ee kulaylaha ah waxaa ka mid ah qaraha oo soomaalida qaar ay u taqaano xabxab sababaha ugu badan ee qaraha ama xabxabka lacag badan looga sameeyo waxay tahay in isaguna uu ka mid yahay midhaha nooga yimaada dalalka dibadda gaar ahaan etoobiya waxaa loogu isticmaal badan yahay limacaanta iyo eh, tufaaxa iyo xabxabka iyo waxyaabahaas loogu- iyo muuska iyo waxaasee loogu isticmaal badan yahay xabxabku wuxuu ka- wuxuu ku kala duwan yahay waxa weeye waa mid keenan araarka leh ee inta badan looga yimaada xagga etoobiya iyo xagga nooga soo gala oo imika siilka nugu aan beerano iyo keenan dhudhubna wadaniga hayee labada hayee dhudhubna weeyaan labada nooc waxaa ku leeyahay midnadaba ciiddeenna ma ka baxayo isagu wax weeyaan wuxuu ka baxaa wakhtiyada roobka midna haa midna wuxuu ka baxaa webi- eh, maxaa tala webiyo waraabis waxa weeye beeralayda niyow dee beeralayda dadkii waanan beeranaynin markaa waxaa jirta dhulkeeni niyow dee cid baan waxba beeranayn oo tacab badan ma lihin liin macaantan oo kale waxay ka timaadaa masar wax allaale wax dee tamaandhaxabuubtaanan isku fashallanaasho ma gaadhno tamaandhaxabuubta u yar allaale waxaanu gaadhno wuxun baa jirtaa baalkan kamsarka laydhaa kamsarka kamsartaasu malmalaynayaa aniyoo inaan isku falasho gaadhnay waxa kaloo dhan waa dibadda iyo waddamada jaarka tamaandhadu waxaa dee etoobiya ka timaadaa xooggeedoo dhan kaabashka waa la mid basashu waa masar iyo yaman dee waxaan isla maanta anigu waxaa yar quqoyaankan baa isku filaashi jira mo- mooyaane wax kala ma hayno qaraha waxa uu ka mid yahay midhaha ama dalagyada inta badan saaqa wuxuuna isir ahaan ka soo jeedaa qaaradda afrika waxa uu ka tirsan yahay qoys dhireedka kakarbidka waxayna isku bah yihiin batiiqa shamaamka bocorka iyo qajaarka waa midho aad u dhadhan macaan oo boqolkiiba sagaashan biyo ah faa'iidooyin caafimaad oo aad u badan ayuuna dadka u leeyahay waxaana lagu soo koobi karaa inuu xoojiyo difaaca jirka maadaama uu leeyahay vitamin c iyadoo sidoo kale uu caawiyo aragga iyo caafimaadka maqaarka maadaama sidoo kale uu bixiyo vitamin e qaraha waxaa ka buuxo dhammaan noocyada kala duwan ee nafaqooyinka sida carbonhydrate-ka borotiinka iyo maadada kale ee dheefshiidka u wanaagsan ee loo yaqaan fiber-ka sidoo kale qaraha waxaa ka buuxo macdan fara badan iyo fitamiinaad fara badan ayaa qaraha ka buuxo qaraha waxaa ka buuxo macdan fara badan iyo fitamiinaad fara badan ayaa ka buuxo fitamiinada qaraha ku jira waxaa ka mid ah fitamiin c iyo fitamiin a sidoo kale macdanta ama mineralska qaraha laga helo waxaa ka mid ah potassium iyo magnesium sidoo kale qaraha waxaa laga helaa maadada u wanaagsan wareega dhiigga ee loo yaqaan nitric oxide ayaa laga helaa sidoo kale faa'iidooyinka caafimaad ee qaraha waxaa iyagana sugay dadka yaqaana daawadhireedka xilliyada kulaylaha waa xilliyada ugu badan ee uu soo go'o qaraha waddankeenna waana xilliyada ugu badan ee dhaqaalaha laga sameeyo maadaama waddooyinku ay furan yihiin inkastoo sannadkan ay xanuunno la soo derseen qaraha haddana beeraley badan ayaa dhaqaale ka sameeyey qaar ka mid ah beeralayda in muddo ah ka shaqaysan jirtay beerista qaraha ayaan la kulmay balse ay inooga sheekeeyaan faa'iidooyinka ku jira beerashada qaraha inkastoo beeralayda dhaqaalaha ugu badan ay jilaalkan ka sameeyeen galleyda iyo balkeeda bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joognaa magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaan halkan ku qabanaynaa waraysi ku saabsan ee sida dhaqaale ahaan looga faa'iidaysan karo qaraha oo ka mid ah ee dalagyada ugu lacagta badan ee ay beertaan beeraleyda soomaaliyeed waxaana la jooga bakar tumi matan oo ka mid ah beeraleyda ugu caansan ee beerata ee qaraha ee bakar ugu horeyn kusoo dhawoow idaacadda islaamiga ah ee andalus bismillahi waa ku dhawaay walaal idaacadda islaamiga andalus Ee, bakarow adugu goormaad bilowday beerashada ee, qaraha labada kun iyo kowdii labada kun iyo kowda kusoo beertay Ah.
waa muddo hadda ku dhow shan iyo labaatan sano sano.
aad iyo aad marka waxaa tahay ninkii ugu khabiirsanaa ee laga wareysan lahaa ee qaraha
iyo alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin qaraha waa shay wanaagsan oo la beerto
bal waxaad nooga warantaa ee, b- ee, qaraha abuuristiisa laga soo bilaabo ilaa bal goosashadiisa heerarka uu soo maro iyo marxaladaha uu soo maro qaraha horta shayga la- oo la buubiyo oo mat- markaas kadib la guuriyo ma ahan waa la abuuraa mirihiisa la abuuraa markii la abuuro looma noqonayo abuur kale Wa- walaa la kala dheereeyaa waa la falaa waa la waraabiyaa ilaa uu ka karo waa la waraabiyaa waa uu la falaa mooyene guuriska looma celinhayo sidii basasha oo kale ma ah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin shayga ugu fudud ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa horta bixitaankiisa caafimaadkiisu ku xiran yahay haddii mar uu caafimaad qabo barwaaqan uu ku jiro bixitaanka saddex bilood waa isaga bixitaankiisa waa dalagoo kale haddii ilaahay raalli uu ku noqdo in yaraana dhul fiican laga helo oo wax fiican laga helaa bal marka saddexdaas bilood inta ee la waraabiyo bal ka war saddexdaas bilood bas aan qaraxaas wuxuu u baahan yahay horta marka u horeysa caradiisa wanaagsan uu u baahan yahay cari wanaagsan haddii uu ku yaallo shan jeer haddii la waraabiyo bes wey waraabka looma celinhayo in yaraa ku baxdo qarash yaraa ku baxa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin qarash kadib lacag fiicanaa laga helaa qarax haddii la beerto waa shayga ugu wanaagsan oo u qarash yar
markii oo oo qarashka asiga la gelinayo qarashkii la gelinayo nin waa iska fudud yahay ilaahay nimcadiis abuurkiisa oo haddii ilaahay raalli uu ku noqdo labaatan dhowr doolar ah suntiisa oo waxaan ku yidhahdaa afar doolar ah haddii ilaahay raalli uu ku noqdo shidaalkiisa laakiinse hadday u badato hay- hadba dhulku waay haddii dhul weyn aad ku beertid asna shidaal bi- fiican uu u baahan yahay haddii wa- dhulku yar yahay asna shidaal yar uu u baahan yahay aduu hadda beertaada oo kale tusaale ahaan intay la eg tahay ani beerteyda waxaa waaye laba iyo labaatan hektar waaye laba iyo labaatan hektaar waa dhul aad u ballaaran marka bal ka waran intaad ku beerto qaraha qaraha niyow ilaahay nimcadiis horta marka ugu horeysa beerta an aan saarnaa beer walaal uu leeyahay waahayd bilowgi hore qaraan ku beeray waa afar iyo labaatan hektar toban hektar oo kale waxaan ku beeray maxaan ku yidhahdaa qaraha qarihiyaan lacag fiican ka helay halkii mar Sh- waa lix kun dhowr doolaraan ka helay beeraan ku iibsaday ani shaksigeyga beer ani aan leeyahay hadda beerta aan saarnay anaa iskale beerta hadda aan saarnay waxaa waaye af- laba iyo labaatan hektar waa anaa iskale milkiilahe waay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin qaraha lagu gaday in yaroo basal oo lacag laga helay mooyane xooggeedu waxay ahayd qara nin basasha beeri kara maan ahayn markaas lacag fiican oo basasha lagu beero ma haysanin ninkaana qarash gaabnaa qaraha ilaahay nicmiiga sahlinayo alxamdulilah marka qarahaas beeristiisa waa shay fudud oo waan ugu lacag fiican alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin xilligaas marka aad lixda kun ee ka qabatay ee, cadadkeed qaraha kuusoo go-ay meeqa kun u ahay niyow qarahaas waa far badnaa ilaahay ra- nicmadiisa intaanoo saddex lugodeed hataa ma jirin markaas gaari waa weynaan raraay oo baydhawo u qaadahayo maxaan ku yidhahda afmadow u qaadahayo oo dhoobley u qaadahayo maxaan ku yidhahda baraa u qaadahay marka qaabkeed u iibisaan adinku ee, qaraha ma suuqyadaad geysaan ma beeraha lidinkugu imaadaa si- qaabkeed qaabkee ah niyow qarahaas beerta intiisa badan ba- bariimihiis beertaa looga yimaadaa waa lisu soo sheegaa gaawaaridi waa isoo wacan niyow qarihii daraad aa soo qaaday intaad ka soo heshay beertii bakar tumiyaan ka soo qaaday ninkan waa isoo wacay nambaraa inaga soo wacayeen ilaahay nicmihiis markaan ku iibsanahay beerta qaraha qiimaha hadda uu joogo maasan joogin waa ka rakisnaa toban kun qaraha barimiis toban iyo shan kun aa la kala iibsanaya xilligaas hadda qarihii lacag waa ilaahay lacag ka dhigay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ninkii beerto oo ilaahay aaminlahay aamino qarahaas uu beerto lacag fiicanaa ku helaa ha Ee, hadda m- ee, xilligan hadda la joogo fasalkan oo jiilaalkana uu kusoo aaday bal ka waran ma beeratay qara sanadka ma ku beereen qaraha niyow jiilaalkan waa beeray laakiin sina sii la rabay uma beerin sanadkan abaaraa dhacay waxaa lagu xisaabtamaya sida balka badar la-aanaa dhacday in yaraan beernay intii yar ilaahay nicmiis ilaahay waa noo barkeeyey waa iibsanay qara fiicanaan ka helnay lacag fiicanaan ka helnay waa isku dibirno alxamdulilahi rabbi alcaalamiin meeqaa markaad sanadkan kusoo go'day niyow sanadkan waxaan ka helay qaraha lacag oo aday maxaan ku yidhahdaa saddex kun oo kale kun iyo shan boqol shirkaa qaadatay kun iyo shan boqolna motoorkaa qaada ها baa marka kusoo goday tirada niyow tira ahaan ilaahay nicmadiis haddee lama qorhayin lacag leymeel dhigaay ma ogeen lama qorhaynin waa la gadaaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin Ee, marka waxaad nooga warantaa midka ugu yar mirta ugu yar intaad iibiseen iyo tan ugu weyn intaad iibiseen niyow qarahaas mirta ugu yar hadda la iibiyey waa toban kun shilin soomaali tii ugu weyn waxaa la iibiyey hal doolari bar ha marka hadda waxaan arkay eh, maalmahan in magaalada gawaari badan oo qaraha sii dhoofinaysa ay soo gelayaan mar walbo eh, bal halkee loo iibgeynayaa niyow qaraha suuq badanaa loo iibgeeyaa baydhabo waa loo qaadaa dhoobley waa loo qaadaa afmadow waa loo qaadaa ilaahay nimis diinsooraa la geliye baay bakolaa loo qaada alxamdulilahi rabbilcaalamiin marka qarahii niyow alxamdulilah ilaahay nicmadiis wixii ilaahay nooga calfi waa laga cunay ha Eh, muddadan marka shan iyo labaatanka sano ah ee aad ku guda jirtay beerashada ee qaraha eh, bal waxaad nooga warantaa eh, waxyaabihii ugu waaweynaa aad ka qabsatay bakrow niyow qaraha hor sida badan jiilaalka waan ku xisaabta ma jiray jiilaal haddii biliga sanad walba jiilaal waan ku xisaabtamaa qaraha waa beera dhul oo loo reebo oo maxaan ku yidhaha dhulkan dhulkii qaraha la dhahayaba jiro alxamdulilahi rabbilcaalamiin niyow alxamdulilah magac hadda aan liigu yeero oo maxaan ku yidhahda bakartu miyaa la yidhahdaa saaku aan macruuf ku ahaya waa la yaqaanaya marka ilaahay nicmadiis waxa la iigu gartay waxa ugu wanaagsan waa qaraha alxamdulilahi rabbilcaalamiin nin oo dhowr iyo labaatan sano beer tabcayo beer beeraha la waraabiyay tabcan ahay qarahana waa ku xisaabtamaa ninkii oo waxaan ku yidhahdaa oo xoolo raacaya ninkii ganacsate eh wa- lacagtaana santi la raadiyey ma ahana lacag usu xirin waxaa ku imaataa beeraha muddadaas niyow alxamdulilahi rabbilcaalamiin guryaasha hadda aan deganahay anaa iibsaday aabbahay kamaan dhaxlin beerta aan saaranahay anaa iibsaday aabbahay kamaan dhaxlin ilmo oo alxamdulilahi rabbilcaalamiin dhowr iyo labaatan ruux oh aa lagu korinhaya oo dugsigood lagu bixinaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin guryahan iyo saddex guri waaye saddexa saakow iyo waxay kula yaalaan tuulo la yidhaahdo gurmays ha saddex guri waaye qaraha le laga dhisi qarahan la beeray beertan la waraabiyey qarihii ilaahay ka soo bixiyey lacagtii laga helaa laga dhisi alxamdulilahi rabbilcaalamiin niyow alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan leeyahay xoolo wixii ilaahay noo alfi waan ka qabsanay xoolo nool wixii oo ilaahay waa ku roon yahay oo caddaan oo la haysto alxamdulilah qarahaas qudaarta beerta lagu beeraa laga helay waa la dhagayn alxamdulilah ugu horeyn eh, cabdirasaaq eh, kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee andalus waa soo dhowahay walaal cabdirasaaqow adiga eh, goormaad ku biirtay eh, beerashada eh, qaraha labada kun iyo toban iyo shanta toban sana ah ayaan ku jiraa motor oo beer ah waxaad eh, nooga sheekaysaa cabdirasaaqow bal heerarka uu soo maro qaraha eh, laga soo bilaabo bilowgii ilaa iyo dhammaadka qaabka u baxo
haa qaraha horta waa dhalashadiis waa saddex habeen waa la waraabayaa markii la abuuro abuur waay saddex beri kadib wuu soo dhashaa marka saddex habeen kadib waa baxaa waa la falaa waa la waraabiyaa markaas kadib wuu saaqaa markuu saaqa kadib haddana hal waraab kalaa la siiyaa markaas kadib uu marka fiid iyo wuxuu keenaa ubaxuu keenaa marka ubaxa markuu keeno kadib uu miruu bilaabaa mirahaas waa noo koraayan mirahaas markay noo koraan ilaahay noo barakeyna wixii ilaahay noogu barakeyn ka goosanayna marka mirahana sidii markaas caafimaadkiis uu yahay ayuu u baxaa Eh, waraab ahaan eh, waxaad nooga warantaa marka tirada inta jeer ee la waraabiyo muddadaasi saddexda bilood ah waxaa waraabkiisu ku fiican adi sidii dhulku uu yahay uu beeritaankiis ay tahay marka shan waraab ilaa meesha ugu badan lix waraabaa la siiyaa kadibna waa la goostaa wixii ilaahay kaaga calafaa laga goostaa halkii marka geed oo qaraha oo kale inta xabba ayuu dhali karaa keligiis waa haddii u yaraato adi boqol iyo soddon badnaantiisana waa saddex boqol halkii geed markuu si fiican u bax waa saddex boqol haddii xunri waxaas ay gasho udur udur iyo udur la dhaha ayaa jiro food ada la dhaha haddii food adaas hal mar uu galo laba boqol boqol iyo labaatan adi boqol iyo siddeetan sidii markaas xabkiis uu u socdo oo saagiis u bax ayuu markaas wax loo goostaa marka halkii xaba hadduu boqol iyo dhowr uu dhalaayo marka dhulku ku fariisanaya intuu leeyahay dhulka ku fadhiisanayo waa halka mateer oo la dhigay oo kawaawaha ah kaas kale u gudbaa waa isqabsadaa dhulkii la saaray oo dhan hadday laba darab ay tahay ilaa gees ilaa gees saarkiisu isqabsanaa habadana meel wal waa iska dhex taalla haddaa dhex martaa taa waa ku joogsan kartaa haddii si fiican u bax waa adaabka ku faaba habeen maba la maro maalintii unbaa la dhex maraa maogey marka intaas waay Eh, adoo marka beertaada cabirkeedu imise waa waa lix hektar camal ah
intee marka eh, qaraha lagu beeraa waa saddex hektar camal haa saddex hektar aan ku beernaa inta kalena geley iyo waxaan saaranaynaa yaanyo iyo qudaar kale aan iska saaranaynaa marka intaasaa waxaa eh, wixii na anfaca saddex hektar waxaa na anfacaysa intii beertaas laga heli lahaa ka badan asagaa keenaaba qaraha shidaalkii wax walba waa kaa bixiyaa marka waanu ku caawiyaa wixii aad u baahan tahay markaas wax kala bixi kartaa marka adiga ee, qaraha markii uu kuu bislaado oo kale bal nooga waran qaabka aad u iibgeyso ama aad u iibiso sida badan horta beerta magaaladay u dhowdahay waa iskoolaha gadaashooda iskuulkan gadaashooda waay aa marka beerta magaaladay u dhowdahay naagaha meesha nooga imaada suuq maba keena meeshaan ku iibsanaa mootaa ku soo qaadanayaan lacagtii galbaha ugu tegayna waa kasoo qaadanayna lacagta annaga markay dhoofin ay noqoto baaburaa noo imaanaa beertay nooga imaanayaan moobeelaa naga hestaan wayna soo wacayaan intaas xabaan rabaa waa loo diyaarinaa lacagta un baan ka sugaynaa marka lacag fiican baan ka helnaa marka hadii oo safar dheer noo imaada laakiin kan halkii mara waxaa laga helaa saddex kun afar kun oo dollar ama meesha ugu badan oo marka looga yimaado ee magaalooyinka oo kale bal ka waran waxaa noogu koraysa ilaa iyo baraawa inta ilaa iyo Ba- baydhawo baardheera ilaa iyo adi meelahanaa nooga imaadaa muqdisho hataa marmar way noo imaataa haddii dhobeydaas oo jiilal ay tahay ba- ka go webigooda ilaa iyo dhooble ilaa afmadow way noo imaadaan marka dhankaasaa nooga imaadaan Ee, cabdirasaaqow bal waxaad nooga warantaa ee, xilligii kuugu barwaaqada badnayd oo aad beeratay ee, qaraha goorma ahayd waxay ahayd labada kun iyo toban iyo shanta isla sanadkii aad beerashada bilowday kow aan beerta aan bilaabay kowda beerta waa cusbeed aradeeda matoor horu lama saarin markii kow matoorka anaa geed qaaday beerta awowgaya iska lahaa marka dadkii kale waa iskaga kala tegeen ani unbaa ku bilaaway marka qarash hoglaan geliyey matooraan geeyey matoorka ilaahay ii barakeeyey marka lacag fiican uu ii soo saaray Gaalaan ka dhistayba xoolaan ku gatay marka wax weynba horumar weynaan ku gaarayba hadda marka nin magaca leh ma ahayba haa Ee, lacagta marka markaas sanadkaas aad qabatay meeqay ahayd waa afar kun oo dollar amal haa halkii fasal intaas ka helnay haa bal sanadkan adiga ka waran ee, qaraha makuu baxay waa ii baxay laakiin in yaraa ii baxday hadda waxaa jirta abaaraa jira wadanka waxaa isla jooga xoolihii oo baahan dadkii oo baahan sanadka waxaa xooga saarnay geley laakiin qarla-aana ma ahayn wax baan abuurnay waxaan abuurnayna maasha allah shidaalkii wax badan bay naga dibireen oo naga waan ka faa'iidnay Ee, marka meeqaa hektaar aad sanadkan beertay in yar baan beeray sanadkan wax u yar hal hektar ama labaan beeray marka intaasaan waxaan ka helay shidaalkii iyo waxaad nafaqo ahoo ilmaha aan ku daaweystay iyo waxaan ku biisha intaasaan ka helay geleydiyaa faa'iidii ah
meeqaa marka tusaale ahaan ee, miraha haddii la dhaho qaraha intee ee ku baxday sanadkan sanadkan hadday yar tahay aday laba kun xabo waa ii baxday baryami sugunta haddii laisku daro marka see loo kala iibiyaa bariimaha bariimada iyo suguntada suguntada waa shan iyo toban sideed iyo toban kan kalena barimada waa hal dollar hal dollar i bar si markaas bixitaankiisa uu keliyahay aa loo iibiyey intaas waa iib bal waxaad nooga warantaa lacagta ee fasalkan ee aad ka qabatay ee cadadka lacagta waa kun iyo shan boqol oo dollar haa lacagtaan ka he faa'iiday hadda marka ma soo dhammaysay oo beertii mataqaana qarama ku yaallaa mise eber may hadda saarkiis un baa moogii mari lagama helayo maanta haddii la taga waa iibsaday waxaa li- loo iibgeeyey meelaha aan kuu sheegay dhooble ilaa afmadow ilaa iyo waxaa la kala geeyey diinsoor ilaa ibaaya la kala geeyey ilaa baydhaw ilaa muqdisho intaasaa loo kala qaatay sanadkan waa yara asaab yaraa waa laisku dagaalayaba nin welba ani isi an isi ulahaa hadda jiilaalkaa loo yeelaya marka waa la kala dafayb haa cabdirasaaqow ee, qofka doonaya in uu beerto ee, beer ma kula talin lahayd in qaraha iyo uu dhaqaale ka sameeyo haa si fiican qofka hadda markuu shaqada uu bilaaway haddii ganacsi ay tahay haddii beer ay tahay waa nin shaqada hortiisa ku jira waa in raadiya shaqadan xaggee iga jirtaa antee la aadaa meesh- meelmaa iga jirtaa inuu aad laakiin haddii ninkii beer raba u imaado waxaan ku dhiirgelin lahaa inuu beer ka faa'iidaysto haddii ganacsi uu yahay haddii xoolo jir uu yahay inuu wejinkiis uu ku faa'iidaysto lacagta taalla asaga kama warhaya laakiin hadduu imaado waa arki doonaa marka lacag fiican baa meeshaan taalla waxaan kusoo dhaweyneynaa dadka ganacsiga iyo dadka xoolo jirka oo durka ku dhammaanaya inay webiga nala soo tiigsadaan halkaasay lacagta ku jirtaa mooge meeshay ka raadeenaan kama jirto ganacsiga beeraha keliya ma ahan il dhaqaale ee sidoo kale waxa uu ka qayb qaadanayaa shaqo abuur loo samaynayo dhallinyaradeenna inta badan beeralaydu waxay shaqaalaysiiyaan dhallinyaro badan oo faa'iido ahaan u hela kalabar inta ay soo saaraan intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynay barnaamijka sahanka dhaqaalaha kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب